dameeri dhaan raacday waxay sababaysaa wixii la yidhaahdo inaad ka daba dhacdo intaa ha noqonin buulaya oo ahaa nin ku yidhaahdo dadka hadday wanaagsanaadaanna waa wanaagsanaanaya hadday xumaadaanna waan xumaanaya ee waxaa ku saaran waajibu nasiixa yani maamulka inaad codkaaga ka dhiibataa ku saaran markan qadiyadan ka warramayo khaasatan inta badan waxaan afkaartoo dhan kusoo koobaya alqadiya siyaasiya waayo waa mawduucaan ka warramay masalan qur-aanku wuxuu ina barayaa inaan la ogolayn inaad noqoto mustadcaf la yidhaahdo de waa nalaga xoog bato dabeetana wixii dawladda sida ama madaxda sido baan ka raacina waan soconayna diintiyo baadisan kuna mustadcafiina fi lard qaar leh ayaa ilaahay yidhaha wala waa meel ilaahay dhulkiisu ballaadnayn baa laleeyahy yani mas-uuliyad baa ku saaran macquul maaha codkaygii waan ka tanaasulo cid unbaa maamulkiiyo wixii qabsato wa iska wada macquul maaha baa ilaahay leeyahy subxaana watacaala istidcaaf lama ogola waxaa shareecadu inoo tilmaamaysa hadduu xaakimku wacdo mas-uuliyaadka yani waajib kifaa'iya inay dadka saaran yahay waajibka kifaayigii muxuu yihi waa wax haddii ummaddu ay la timaadana dembiga ay ka badbaadayso haddii cid ka mida ay la iman weydana dhammaan tilmaamaysa in qof kasta mas-uuliyaadka saaran aakhiro in la weydiinayo ama xorriyaadka ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala waxaad ku maamaarasaysa in lagu weydiinayo waxaan leenahay nidaamka islaamiga ah fi lxayaa dhammaanteed yani shuurada aynu ka warramayna islaamigii ma aha masale ku salaysan qadiyadda siyaasiga oo qura waxaanu leenahay waxay tahay waa tacliim ilaahay uuna barayo fi nidaami alxayaati alislaamiya kullaha inaynu kula nimaadno asheekh alqardaawi alqaradaawi ayaa wuxuu leeyahay islaamku buu yihi wuxuu diiday in gabadha bikradda ah lagu guursado bikayri idniha gabadha bikradda ah in lagu nikaaxiyo ama lagu guursado iyadoo aan idan laga haysan iyadoo aan ogolaanin in la qasbo inkastoo soomaalidu macalasafa ay qasbaan laakiin gabadha xaq looguma leh in la qasbo marka wuxuu leeyahay sheekha kani waxa islaamku uu diiday gabadha bikradda ah iyadoo aan idan la weydiinin in qasab lagu guursado oo nolol aanay iyadu doonaynin in korka laga saaro yacni cida aanay rabin inay la noolaato in la yidhahdo qasab baad kula noolaanaysaa ayaa islaamku diiday buu yidhi sidee bay u suurtagal tahay buu yidhi markaasi inuu islaamku ogolaado ummad dhan in lagu maamulo maamul aanay ogolayn yacni hal gabadha haddii la yidhi xorriyadda lagama qaadi karo may macquul tahay in la yidhaahdo ummadoo dhan inta xorriyadda laga qaado ay cidi u fikeraysaa waxay ku maamushaa unba qasab ay ku gelaysaa waxaan dhici karin waxaan leenahay islaamku wuxuu ku salaysan yahay xataa jamaacadiisa hoose marka la eego inuu nidaam shuuriya uu ku dhaqmo maan jecli inaan idhaahdo nidaam dimuqraatiya waayo dimuqraatiga waa aragti kale inkastoo musalaxaadka iyo sida loo adeegsado hadal badani uu ka jiro laakiin maan jecli anigu inaan adeegsado musalaxa reer galbeed waxaan leenahay waxa guriga koowaad marka la dhisayo islaamku wuxuu faraya caqdiga uu ku dhismayo inuu ahaado calaa caqdi rida contracta guriga lagu dhisayo ninka iyo gabadha heshiiska koowaad inuu ku salaysnaado maxay raalli ahaanshiiyo bal eh lama ogola reerka qof ka midi inuu ku amarku taagleeyo qof walba ilaahay wuxuu siiyey waajibaad iyo waxyaabaa la siiyey xataa fi daakili lusra waa inay shuura ku dhisnaataa bale waxaynu odhan karnaa xataa markuu talaaqu dhaco ee usrada la kala kaxaynayo ayaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ina farayaa masaa'irta ay ku gebagaboobayaan ama meeshay ku gebagaboobayaan carruurtii reerku waa inay talo loo dhanyay ahaata odaygiiyo islaamki way wada leeyihin ilahay markaasuu leeyay fain araada fisaalan can faraadin minhuma wa tashaawurin ba ilaahay haddii ay rabaan baa la yidhi inay kala tagaan wa can taraadin minhuma wa tashaawur waa awlaadda masiirkeedii baa laga warramaya halkay mari doonto waa inay noqdaan fikrad ay isla niqaasheen odayga iyo islaantu oo ay dabeetana wax ku gebagabeeyeen waa inay shuuraa jirtaaba ile nidaamka islaamiga ah oo dhan islaamku xataa shacaa'irta cibaadada ayaa laynagu barayaa inaynu ku dhaqanno waxaasi sinaanta iyo cadaaladda iyo wadatashiga la yidhaahdo matalan qof kastoo muslima ilaahay wuxuu faray inuu salaad tukado waxaa kaloo la faray qofka muslimkii intay suurtagal u tahay inuu jamaaco la tukado jamaacada maxaa lagu tukanaya jamaacada marka la tukanayo haddii la murmo alimaam ilmardi imaamka laga raali yahay oo quri waa inuu noqdaa dadka ka tukinaya calaamat alqaradaawi ayaa wuxuu leeyahy waxa la caayay buu yidhi ama si la haydaateeyey waxa la maagay imaama imaamu salaati aladii yaumu qawman laa yardawna canhu qofka dad salaad tukiya aanu raalli ka aanay raalli ka ahayn can imaamatihi maca annahu yaumuhum fii cibaada buu yidhi xataa cibaadana ha kuu hogaaminayey haddaba la arrintaa u fiirso ninkan wuxuu kugu wada xumo maaha waa salaad baa ku tukinaya wuxuu leeyahay wuxuu kula hortaaganya ilaahay subxaana wa tacaala baa isu kaa hortaagaya ee ugu daba safo xataa ka walow khayrna ha kuu wade baa la diiday inuu dadku ama ku taagleeyo maxay amar ku taaglayni ma jirtaa laleeya walow cibaadana ha isu kaa hortaagaya masaladu xataa hadday salaa tahayna lama ogolo inuu yidhahdo anun baa idin tukinayo caynkan lidalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xadiidkiisii ku tilmaamaya salaada imaamka yacni dadku iyagoo karahsan shartaagaya inaanay salaadiisaba la kor yeelin yani meeshu qasab maaha waxay leenahay markaa uma banaano nina inuu da tukiyo iyagoo diidan inuu tukiyo uma banaano qofna inuu dadka ku amarku taagleeyo ragma anfihim bale waxay leenahay xataa haddii la ogolaaday imaamku inuu tukiyo waa inuu dadka ku tukiyaa binaaan calaa dustuur waa inuu ku tukiya ilaahay dustuur buu u dejiyey salaadda ay ku soconayso hada dustuur dadka waa inuu ku tukiyaa dabeetana hadduu gafo oo dastuurka islaamiga loo dejiyey salaada iyo dadku isku waafaqsan yihin dadku waxay isku waafaqsan yihin in salaad la tukado salaadana dee dastuur bay leedo loogu isku waafaqsan inay saa ku ansaxdo hadduu khilaafo waxaa loo baneeyey qofka maamuunka inuu yidhahdo subxaana allah subxaan allahdan aad ka daba leeday waxa weeyaan nidaamkii salaadaan kugu dooranay waad qabatay yani halkii aad noo waday waad ka weecatay weeyaan dabeetana inuu dadku yidhahdaan subxaan allah xataa hadduu imaamku fahmi waayo subxaan allah iyo masalan salaadii uu ka baxo waa in la yidhahdo aqasurat asalaatu am nasiid nabiga calayhi salaatu wasalaam baa salaad tukiyey duhur casar meelahaas duhur baan rajaynaya inu ahaa laba ragcadood markii la tukaday buu iska salaamo nafsada dabeetana waa laga daba salaama aqsado axadu saxaaba baa markaa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi aqasurat isalaatu am nasiid salaadii maa la gaabiyo dee distoorkiiba wax laga bedelay mise adaa ilaabay buu yidhi yani waxay salaadu inay afar ragcadood la tukadee macaynkaasa markaasu nabigu yihi m manaan ilaabin yani waxna lagama bedelay markaasu haddana wuxuu weydiiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam abibakar iyo cumar iyo buu yihi masaa u ninkani sheegaya saxa ha baa la yidhi dabeetana wuu kaco labadii ragcadood buu nabigu ku daray yani waxaan leenahay xataa imaamku waa binaan calaa dastuur bale waxaan leenahay imaamku waa inuu ilaaliyaa axwaasha dadka xataa wuxuu nabigu tilmaamaya dadku inuu ka mid yahay mid daciifi mid baahi qaba oo dan leh inaad salaada iskaga dheerayso dee lama ogola inta dadka ishortaagtaa dagaal boqro iskaga bilowdo laguma ogola waayo dadka kani mid daciif aan intaan taagnaanba karin baa ku jira waxaa ku jira mid dana kale lahayo beslaainta salaadana sii tukato dantaadiina soo qabso oo muu rabin de isagu inuu laba saacadood ilaahay hortaagnaado inuu toban minid ama shan minid ku tukado oo iska tagoo dana kale soo qabtaa buu doonay marka xataa laguma ogolo inaad dadka ku qasabto inay ilaahay hortaagnaadaan laba saacadood wax kale ka kaalay inaad tidhaahdo qasban yani ilaahay baynu hortaagana cidayna ha ka cararayna aan la hortaagnaado xataa taasi aan la ogolayn baynu leenahay idan waxaan leenahay annidaam alislaami kullu calaaqada qiyaadiga ah ee imaamka iyo ma'muunka u dhaxaysa xataa waxay ku salaysantay bay leenahay manhajkaasi dadku isku waafaqsay in lagu dhaqmo manhajkaasi dastooriga alxayaat alijtimaaciya kullaha bay leenahay islaamku wuxuu ku salaynayaa shura oo maxay ah masalan waa cala alnasiixa wataamur bilmacruufi watanahi cala almunkar bay ku salaysanta watacaawun cala albiri wataqwa in dadku samaha ay isfaraan xumahana iska reebaan wanaagana ay isku gargaaraan idan ciddii gaftaba in loo tilmaamo inuu gafto inaan qadiyadda uu mashk nin quri waxaan baanu iska lahayn xataa waxaynu leenahay almucaamalaat aliqtisaadiya mucaamalaadka iqtisaadiga ilahay wuxuu leeyahy ila an takuna tijaaratan can taraadin minkum waa rida caqdigu waa inuu caqdu rida ahaada ma banaana in dadka baahidooda istiqlaal lagu sameeyo lidalik baa ilahay wuxuu xaraam yeelay ribadoo kale yani ribadu waa ninka qariga oo raba xaajatu lfaqiir inuu istiqlaal ku sameeyo dabeetana uu maadaama qofkiina uu baahaya lacagna aanu haysan inuu lacag amahyo interes ku qaato xaajatu lfaqiir daraaddeed ayaa xataa la diiday intereskii baa la yidhi waa ribo ma banaana oo haddii kaa la diiday ma waxa bannaan dawladdu markaasi inay dadka salbido xaqahum siyaasi alfaqiir xaqahu siyaasi in la salbiyo miya iyadu bannaan iyana ma banaana bal aan qur-aankana u noqono yani waxaan leenahay cumuuman النظام الإسلامي wuxuu ku salaysan yahay ashuura oo ah in wanaagana dadku isfaraan aaraada fiicanna la isu soo bandhigo xumahana la iska reebo wixii wanaagsanna la isugu gargaaro waxaynu leenahay qur-aanku wuxuu in badan inugu guubaabiyey mas'alada shuurada markaasaa ilaahay wuxuu bixiyey suurad dhan oo qur-aanka ka mida loo bixiyey suuratu shura suurad ka mida qur-aanka ayaa waxaa loo bixiyey suuraddii suuratu shura waxaynu leenahay ilaahay wuxuu ka warramay sifada ay leeyihiin dadka mu'miniinta ah maxay tahay sifaadka mu'miniintu aakhire kuwa liibaanaya markaasa waxaa la leeyahay waa kuwa noloshooda ay shuuro ku salaysantahy yacni wadajirka kuway noloshooda ku salaysantahy aan cidi ku cidi ku amar ku taaglaynaynin ilahay wuxuu leeyahay qur-aankiisa wاladiina yجtanibuuna kaba'ir اlإثmi wاlfawaaxish وإida ma غadibuu hm yغfiruun wاladiina اstajaabuu lrabbihim وأqaamuu الصalaaةa وأmruhm shura baynahm وmima razaqnaahum yunfiquun ilahay wuxuu leeyahy kuwa mu'miniinta ah ama kuwa liibaanay waxa weeyaan waa kuwa yajtanibuuna kaba'ir اlإثmi wاlfawaaxish dembiga kuwiisa xunxun oo dhan waa kuwa ka dheeraanaya markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waa kuwa hadday cadhoodaanna jed cafis badan waa kuwa buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala rabbigood aqbalaya waa kuwa baa ilaahay yidhi salaada oogaya markaasaa ilaahay yidhi waa kuwa arrinkoodu uu ku salaysanyay shura baa ilahay yidhi arrintoodu waa kuwa ay ku salaysan tahay maxay shura wa mima razaqnaahum yunfiquun aayadda tani waa qur-aanka makigaabay ka mid tahy qur-aanka makigii wuxuu soo degay intii aan dawladda islaamigaaba la sameeyey ama nebigu calayhi salaatu wasalaam intii aanu madiine u hijroonin ee dawladdii islaamiga ayd meesha ka samaysnay taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa aayadda tani dabeecada uu leeyahay mujtamaca muslimka ee walow haba yaraadanee xata alxaraka aw wax yarba ha noqdo dhaqanka ummadda muslimka ay leedahay inuu yahay dhaqankaasi ku salaysan wadatashiga ee aan cidina dadka sulba aanay ku samayn karin waxaynu leenahay waxa qur-aanku uu inoo tilmaamaya xataa qur-aanka madaniga ah haddaynu eegno nebiga ilaahay subxaana wa tacaala isagoo alla ka warramayo wuxuu leeyahay fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fabimaa raxma min allahi linta lahum ilaahay naxariistiisa daraaddeed baad ugu ugu jilicday baa ilaahay leeyahy iyadoo nebiga lala hadlayo haddaad ahaan lahayd baa ilaahay yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam mid kalbi engeg qabo yacni ad adag dadku way kaa yaaci lahaayeen ilaahayna wuxuu leeyahy facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr arrinta kala shir baa ilaahay leeyahy aayadda tan haddaa u fiirsataan sababu nusuulkeeda ayaa garan lahaydeen qiimaha uu islaamku siiyey wadatashiga ama arrinta dadka muslimka inay shuuro ku go-do masalan aayadani waxay soo degtay tacqiib waxay u ahayd gaswat uxud uxud dabadeed bay soo degtay uxud markay soo degtay waxa dhacday muslimiintu inay shireen waxaa laga shirayay dagaalka wixii laga yeelayo ma magaalada laga dhufays qaataa mise waa la baxay oo ciidanka waa laga hortagaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ra'yigiisu wuxuu ahaa magaalada in lagu dhufays qaato laakiin dhallinyaradii muslimiinta aan dagaalkii badar ka qayb galin oo inta badan iyagu jihaadka u xamaasadaysnaa waxay aaraadoodii u badatay in la baxo oo laga hortago nimanka gaaleen dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaatay ra'yigii aqlabiyada muslimiinta oo wuu baxay gaswatu uxud baa dhacday qadwat uxud markay dhacdeen la baxay ayaa muslimiintii la soo jebiyey markii uu jabka muslimiintu ku dhacay qofka caadiga u fekeraya malaa wuxuu odhan lahaa mar dambe dadka hala tashanin ama ra'yigooda qaadan hadday qadiyadda qadiyada caqli bashar ku salaysan ay tahay laakiin ilaahay wuxuu u tilmaamayaa xataa inkastoo la shiray oo markii shuura la goostay ra'yigu malaaka kale labada yacni ra'yo inuu sawaabka ahaa kii nebigu in la qaato haddana inaanay aslu shura qaldanayne yani waxa qaldanaan karaya waxaa fikradda labada aaraaka la qaatay un in la ayaa kala sawaabsanaa mooyaane fikratu shura inaanay qaldanayn baa ilaahay tilmaamaya markaasa waxaa laleeya washaawirhum fi lamr facfu canhum ayaa ilahay ku tilmaamaya subxaana watacaala wastakfir lahum washaawirhum fi lamri baa ilahay yidhi arrinta kala shir baa marka alla leeyahy subxaana watacaala idan waxaan laga shirayaa amru diin maaha diinta dee ilahay baa soo dejiya waxyiga lagama shiro waxyiga lama yidhahdo maynu qaadana soan ka tagnaa shir maaha ka maadaama dadku islaam yahay maaha umuur diin maaha waxa laga shiraya laakiin waxaa laga shiraya waa maxay ashu-uun almadaniya wasiyaasiya dadku noloshooda qaabkay u noolaan lahaayeen ama shu-uunta madaniga ah iyo ta siyaasiga ah markaasaa nebigii ilaahay wuxuu leeyahy washaawirhum fi lamr arrinta kala shir baa ilahay leeyahy subxaana watacaala haddii qur-aanka u fiirsateen qisada ugu ballaadhan ama ugu tirada badan lee qur-aanka ku soo aroortay waxay ka warramaysaa alistibdaad siyaasi qisada ugu badan qur-aanka waxay ka warramaysaa alistibdaad siyaasi qisada fircoon fircoon waxaa nin mustabid ah waxaa ilaahay tilmaamay inuu odhan jiray maa uriikum ilaa maa ara dadku ra'yi ma lahayn maa uriikum ilaa maa ara yani waxaan arkay unbaa taladu tahay buu leeyahay waxaan anigu idiin arkay u ayunbaa arrinku ahaanaya maa ahdiikum ilaa sabiila rashaad buu lahaa yani arrintiisa waa qawaadic fikradiisa inay dadku qaataan oo ku dhaqmaan dabeetana wuxuu leeyahay maa ahdiikum ilaa sabiila rashaad muranku muuse markuu yimina waxaabuu ku yidhi alaysa lii mulku misra wahadi lanhaaru tajri min taxti idan nabiyullaahi muuse ilaahay wuxuu u soo diray inuu reer banu israa'iil xoreeyo inuu diinta xaqa ah ku celiyo in ilaahay subxaana watacaala keliga ay caabudaan istibdaadka uu ku hayo fircoonna in laga xoreeyo an arsil maciya bani israa'iil baa lagu soo diray bacda tawxiid yacni markaad u fiirsato qur'aanka qisaska ku qoran markay caqiidadu fasaado waxa ka dhasha fasaad kale oo ijtimaaciya fasaadka ijtimaaciga ee caqiidadu dadku marka xumaato ka dhashaa wujuuh badan buu yeelan karaa markaad qur-aanka u fiirsatana waxaad arkaysaa ummad kasta oo caqiidadii ka fasaaday fasaad ijtimaaciyo ay ku acanbaxdo ka dhashay inuu jiray matalan qowmu luud caqiidadii baa fasaaday fasaadkii ijtimaacigae ka dhashay wuxuu ahaa akhlaaq xumo oo waa kuwii dee raggu ragga fuulayay weliba naadiyada laisku fuulayay meesha laysugu yimaado masalan qoomkii shucay caqiidadii baa fasaaday waxa ka dhashay maxay fasaad iqtisaadiya oo idinka arkay qur-aanka mar kastoo shucaybu ilaahay uu ka warramayo wuxuu bacda tawxiid wuxuu leeyahay qadiyadii miisaanka iyo mikyaalkiiyo arrintaa ku saabsanayd buu ka warramaya fircawn caqiidadii baa fasaaday waxa ka dhashay istibdaad siyaasiya markaa nebi kasta wuxuu xalilayay tawxiidka inuu saxo wa min khilaali tawxiidna waxaa laga saxaya maxay bulshadan dhaqan xumada haysata waxay doontaba ha noqotee markaasaa qur-aanka shacayb wuxuu lahaa war miisaanka hala hagaajiyo loob wuxuu lahaa war ragga ragga u tegaya hala joojiyo muusena wuxuu lahaa maxay an arsil maciya bani israa'iil banu israa'iil istibdaad siyaasiya lagu sameeyey xaj uu yidhi ninka raggee ka dhashana hala dilo dumarkoodana hala daayo ila hada alxad buu gaadhay istibdaadkii siyaasiga ah ama dictaatornimadii uu ku xukumayay fircoon meesha dabeetana rasuul dhan baa ilaahay u soo diray inuu dictaatornimadaasi buriyo fircoon dictatornimadiisa fircoon dee waxoogaa male oo use cabatumayaa hoo socday oo arrintan la waday waxaan leenahay markaa sidii nebi loogu soo diray inuu akhlaaqda xumaatay hagaajiyo bacda tawxiid ee nebi loogu soo diray inuu dadkaasi fasaadka iqtisaadigaa joojiyo markuu tawxiidka dadka uu hagaajiyo ayaa nebi waxaa loogu soo diray istibdaad siyaasiga inuu joojiyo waxaan leenahay markaas aragtida islaamiga waxay ku salaysantahy haddaynu sunnaha nebiga qabanno calayhi salaatu wasalaam qur-aanka labada aayadood ama qisadaasi aynu ku soo dhaafay waxaa ilaahay inoo tilmaamaya inaynu nebiga ku dayanno nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa abaa hurayra leeyahay ma ra'aytu axada akara mashhuura liasxaabihi min rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam maan arag buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam cid uga latashi ama lashawr ayaa halkan walaalkay kusoo qoray uga lashawr badan ama inuu la tashado asxaabtiisa cid kaga badan maan arag buu leeyahay yani wuxuu ahaa nabigu calayh salaatu wasalaam kullu lqadaaya mid dadka kala shara bal eh alqadaaya maanta la yidhaahdo waa qadaayaada u baahan surcatu tadbiir ama in qaryo caskariga ku saabsan xataa kuwa jalsa alcaama bay muslimiintu ku dhamayn jireen aljalsa alcaama fi lmasjid dadkao dhama fadhiyaan ayaa xataa kuwa lagu xalili jiray waa kuwa maanta dimuqraadiyadda casriga ay tidhaahdo uma baahne waa in askarigu ama jaranku ama madaxweynuhu gaar rasmi ka gaadhaa waktigaa ku simaynin inta jalasaadka iyo wax ka laga samaynayo xataa kuwa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku samayn jiray aljalsa alcaama ayuu kaga shiri jiray xasan albasri ayaa wuxuu leeyahay nebigu wuxuu ahaa buu yihi mid cid kasta la tashada qofnaba dumarka xataa aan dhaafin buu yihi oo hadday gabadhu waxu sheegto qaataa ra'yigeeda bale waxaynu garan karnaa sulxu xudaybiya markay nebiga mishkiladii qabsatay ciddii ka saartayba wuxuu ahaa ra'yigii umu salama ay u tilmaantay sulxu xudaybiya markuu sulxigii la galay nimankii quraysheed heshiiska lala galay heshiiska arrimaa ku yaran jiray ay saxaabada barhsalugeen ama si ay u arkeen in ay xaqii muslimiinta armay oo gaaladu yaro bursatay oo kale oo waa nalaga yaro nalagu yaro ihaaneynayo oo kale armay ku jirta dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qadiya yani waxyi ku timi bay heda sideeda u fuliyey waxa taasi keensatay marka inuu nebigu yidhaahdo halkan xoolaha ku qalo hees oo de cibradiina halkaa maxsuurin baasina ku sameeyay dadki uu cabaarisa soo yaro taago dabeetana intuu utegay gabadhiisii buu nebigu kala shiray o yidhi maxaa yeelaa arrinta halkaasay maraysaa wuxuu gabadhiisi fikraday siisay ayuu nebigu fuliyey dabeetana tiibaa saxaabadii oo dhami ka daba fulisay waxaynu leenahay marka arrin kastoo aan waxyi uga iman waxyigu hadduu yimaado isagu dee ilaahay baa amray waxa alla yidhaahdo saa yeela waa saa yeela arrin kastoo aan waxyi ka soo degin nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ka shiro ayuu weliba aljalsa alcaama inta badan ku dhammayn jiray waxaan leenahay isagoo nebigu masalaya annasi sharci qowlkiisu ahaa sharci oo in lagu dhaqmo ahay ayuu haddana iraadat lmujtamacu usoo daadegayay markay qadiyadu tahay fi lqadaaya asiyaasiya ama qadaayaadka u baahan in waxyaabo badan loo eego ama qadaayaadka madaniga ilaa xad uu ku tilmaamayay raggii la talinayay maalan cumar iyo abibakar oo kale u lahaa law ijtamactumaa fi mashhuura ma khaalaftukuma hadaynu alla saddexdeenu gallo labadiinu dhan israacdaan weligan idin khilaafi maayo u nebigu ku tilmaamay waxaan leenahay kullu duruuf ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam shuuradan isticmaalayay ha ahaato duruuf dagaaleed oo beder uxud khandaq dhammaantood waa taqaanay nebigu calayhi salaatu wasalaam sharaafuu gelay tusaale waxayna ugu filan markaynu alqadiya siyaasiya ka warramayno inuu imaamka muslimkii uu yahay kay dadka muslimiintii doortaan minhaajka lagu doortana inuu ku maamulayo waxayna ugu filan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu geeriyooday cidna umuu tilmaamin muslimiinta inay madax ku noqoto isagoo saxaabadiisa ugu aqoon badnaa isagoo nebi ahaayen waxii ku soo degayay isagoo raggan in badan raggii la soo shaqeeyey ama la soo noola ay joogeen isagoo yacni kullu duruuf saamixi karta inuu cid tacyiiniya ay meesha taallay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxba xunbuu u tilmaamay dadkaasi inay kitaabka iyo sunnada ku dhaqmaan intay taa ku dhaqmayaana maanta mas intay labadaa haystaana inay liibaanayaan bas dabeetana muslimiintaa tashaday tashigoodii ku doortay abibakr sidiiq inuu noqdo amiirka muslimiinta waxaan leenahay waa akbar sunna fi ariiqa tacyiin lwalaah ou nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay waxaan leenahay marka qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa in ilaahay dhulka uu khilaafadayo yastaklifakum fi lardi la fulan walaa fulan kulluna waxaanu leenahay dictaatornimadu ama istibdaadku ama in dadka kelitalisnimadu waa qas waa boob de waa xoog waa wax la boobay boobkuna shareecada islaamiga waa ku xaaraan wax kastaba ha noqda waxa la boobayo haday meeshu boob noqotiyo anaa kaa xoog badan xoog badnida wixii lagu qaada shareecada islaamiga waa mamnuuc ama se waa xaaraan lidalik ayaa shareecadu waxay tilmaamtay ama islaamku wuxuu jideeyey inay gacanta ummadda ay ku jirto almuxaasaba waalcazl in amiirka la casili karo haddii uu khilaafo wixii ilaahiyo rasuulkiisu ay yidhaahdeen ama muxaasaba lagu samayn karo oo la xisaabi karo waxa uu qur-aanku mamnuucay ama uu tilmaamay dadka wax qasad lagu geliyaa haba yaraatee inaanay jirin xataa alcaqiida ilaahay uu nabiga ku leeyay lasta calayhim bimusaytar bale dictaatornimada ama kalidkalisnimada ama jabbaarnimada ilaahay nebigiisa wuu ka anfiyey oo wuxuu leeyay wamaa anta calayhim bijabbaar baa ilahay yidhi culamada muslimiintiina qadiyada tan matala ibnu afaya wuxuu leeyahy ashura min qawaacid ashariica buu yidhi وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب شورده بوليه وقواعد أي قصة ليسانت الشريعة الإسلامية هي أحكامتها عدة أهل لا تشبه لي أهل العلم والدين فعزله واجب عمر باوح لها لا خير في أمر أبرم من غير الشورى خيركم أجربوا أرن أن ولا تشي أما تشور لبوكم تلك caliy bnu abi aalib ilaahay khayra siiyaaye isna wuxuu tilmaamay shuuradu buu yidhi toddoba shay bay leedahay awalan waxay leedahay buu yidhi istinbaatu sawaab in la raadiyo shaygii sawaabka ah waxay kaloo leedahay buu yidhi iktisaabu ra'yi inaad kasbato ara'dii dee kala gedisnayde dad waxay kaloo leedahay buu yidhi ataxasun min asaqfa inaad wuxuun iskaga dhacdo intay wuxuun kula yaro qumanaadaan inaad iska qaadato dabeetana gafaad ku dhacdo taasna way kaa o kaa awdaysaa buu leeyay shuuradu buu yidhi waa xirdun min almulaama canaanta way kaa ilaalinaysaa buu yidhi haddaad keligaa amarka samaysay marka xumo ka imaada waa lagu canaananaya laakiin hadday talo lagu gaadho ay xumaato dee nina canaankuma le waa sida idinla muuqa waxay shuuradu leedahay buu yidhi waa najaatun min annadaama waa wax lagaga nabadgalo buu yidhi qoomamay oo haddaad keli ahaan lahayd waxa laga yaabaa inaad qoomayso tidhaahdo haddaad hebel iyo hebel ama haddaad dadka arrinta usoo bandhigi lahayd saan may noqotay waxaa kaloo laga helaa buu yidhi waa alfa waa soo dhaweyn qalbiyada dadka laysu soo dhaweynayo iyo oo ah dee dadkii oo dhan oo la tusinayo inay arrinta wadaagaan qof waliba inuu xaq u leeyahay inuu ra'yigiisa markaa ka dhigto waxay tahay buu yidhi waa itbaacun lilaasar waa diintii oo la fulinayo buu leeyahy oo ah wixii ilaahiyo rasuulkiisu siday yidhaahdeen arrinka ha loo wado oo loo wadayo ila waxaa la yidhi dictator meesha ma jireen waxaan leenahay markaas maadaama aan haysano nidaam islaamiya oo ogol waxa kan oo dhan maadaama aan haysano nidaam islaamiya oo ogol xuquuqday dimuqraadiyaddu leeday dadka la siinaya sida ugu fiicanna u siinaya maadaama aan haysano nidaam diidan nuqsaanta ay leedahay dimuqraadiyaddu limaada aynu dadka dimuqraadiyada ugu yeedhay maxaa dadka loogu yeedhi waayo inay qaataan nidaam islaamiga haddaynan dadka u qadimin baan leenahay aragtida islaamiga ah waxay qaadan doonaan aragtida dimuqraadiga ah waayo qofka biyaha saafigaa waaya kuwa dhooqada lu iska cabaada si uu noolaa yacni markaan dimuqraadiya ka warramayo iyo shuura waxaan u soo qaatay dimuqraadiyaddu annudum aljaahiliya malaa waata ugu dhodhowde yacni macnaheedu maaha inaan idin ammaanayo boqortooyo ama dictaatornimo ama kan ee waxaan leeyahay xataa kan ay dadku leeyihin wuu fiican yahay baa laga fiican yahy xataa kan laleeyahy wuu fiican yahy haddii laakiin aragtida islaamiga aan qadimi weyno macnaheedu waxa weeyaan inay dadku qaadan doonaan qofkii biyaha saafigaa waaya kuwa dhoobada lu iska cabaa si ugu noolaado laakiin su-aasha isweydiintale waxay tahay oo maxaa u dhexeeya haddaba haddii aynu nidhi xuquuqdan buu ogashay dimuqraadiyadii oo aynu nidhi islaamkuna xuquuqdan buu ogolya haddaa maxaa udhexeeya ma markaynu doonno iska nidhaana dimuqraadiya alislaamiya ama aan idhaana islaamka iyo dimuqraadiyadu isku dha waxbay sheegayaan ama dhan bay u wada socdaane waa isku midkii lagu yeedhaabe dee ha lagu dhawaaqo maan idhaahno waxaan leenahay furuuq asaasiya baa jirta ma sinna isku midda maaha muxuu yahay waxaa udhexeeya nidamka dimuqraadiga ah ee reer galbeedku raacsiisan yihiin iyo siiqada islaamiga ah ee shuura ama wadatashigu nidaam ku salaysan uu leeyahy ee qofku qof kastaaba mas-uuliyaddiisa siyaasiga ay saarantay xaqiisa iyo codkiisana uu leeyahy xuquuqdiisa siyaasigaa dhammaantoodna uu leeyahy ama xorriyatulkalaam ha noqoto ama xorriyaadka kale ha ahaato iyo kan kale dimuqraadiga waxbaa udhexeeya bay leedahay dimuqraadiya algarbiya dhammaanteed waxay ku salaysantay xukum allaadiiniya ama xukum almaaniya waayo waxay rumaysan yihiin ama fikrad baa soo martay ah ay rumaysan yihiin oo ah in la kala saaro waxa loo yaqaano siyaasadda iyo diinta dad badan oo soomaaliyeedna waa laga yaabaa inaad ka maqasho iyagoo le siyaasadda iyo diinta ha la kala saaro inkastoo aan jecelay ereygaasi iyo taariikhdiisi iyo waxa sababay iyo bal innaga inuu inahaysto iyo muslimka inaan si gaara uga warramo laakiin waxaan leenahay iyagaan ra'yigooda soo kooba iyagu waxay leeyihiin diinta iyo siyaasadda ha la kala saaro sababtay u leeyihiinna waxa weeye waxay ogaayeen dhaqankoodii inay diintoodu taageeraysay boqorkii rumaysnaa inuu wax ku xukumo alxaqi lilaahi lmuqadas boqorkii iqtaaciyiinta iyo waxaan oo dhammi hoos joogayna kiniisadduna ay siinaysay taageerada waxay ogaayeen inay kiniisaddu maamulka inta ka qayb gashay ay ku xukumaysay divine rights wax loo yaqaano kelimatu sama inay leedahay codka samadoo dee mar hadduu sheekhu idhaahdo sidaa hala yeelo inay tahay un sidaa hala yeelo maadaama ay kaa rumaysnaayeen waxay rumaysnaayeen fikrad odhanaysa hadday diiniba meesha timaado ama waxaasi waa caqliyad cilmiga is hortaagaysa si cilmigu uu horu maro waa in diintan laga takhallusa waxay rumaysnaayeen caqliyad odhanaysa khilaafka dhammaantiiba inay aaraadu kala gadisnaataa inay shar tahay ama inay dhammaanteed kufri tahay oo ra'yu cidda khilaafta gaalnimun baa lagu xukumayo gaalnimona maxaakimu taftiish ayaa lagu xukumayo balaayaa qabsanaysay markaa waxay rumaysan yihin haddii xukun diiniya ama waxaasi u yimaadaan in mashkiladaasi meesha ay ka dhalanayso waxaan leenahay dimuqraadiya algarbiya waxay ku salaysnayd ba ay waxay xuquuqda laga boobayaba diin bay heede u diidanay yani xuquuqda dadku ay raadinayeen oo dhan cidda laga soo qaadaye lagala dagaalamayaba waxay ahaayeen qolo diin ku tiirsan waxaan leenahay laakiin addimuqraadiya alislaamiya taa way ka gadisantahy haddii tacbiirkaasi uu saxayay cafwan ma jeclina inaan isticmaalo ashuura alislaamiya taa way ka gadisantahy waayo awhaamtay rumaysan yihiin oo dhan ay isleeyihin wuu idiin diidaya ma qabo islaamka maadaanu aanu qabinna waa gardara in la yidhaahdo laa siyaasata fi diin ama in la kala saaro waa gardar waa ko bale islaamku wuxuu u qabaa aragtida odhanaysa inay siyaasaddu dhammaanteed ka madax banaanaato tawxiidka inay shirki tahay ama ridda siyaasiya inay kufrigu wuu jawaanib badan yahay gaalnimadu jawaanib badan bay leedahay waa nooc ka mida baynu leedahay farqiga labaad ee udhexeeya muxuu yihi dimuqraadiyaddu aragtideedu waxay ku gebagabooday fi lfiqhi siyaasi faqad inkastoo iminka ay jiraan social democratiskan iyo waxyaabo kaleo la rabo in laga dabageeyo laakiin inkastoo laysku dayey dhaqaalihii ballaadhnaan waayo cid yar unbaa gacanta ku haysa dabeetana ceebteedii way iska yeelan laakiin dimuqraadiyadda islaamiga ama shura alislaamiya waxaynu leenahay waa mas'alo noloshoo dhan ku saabsan markaynu leenahay noloshoo dhan bay ku saabsantahy waxa weeyaan tan kale haddii tawsiiculmaal khalal uu ku dhaco xoolaha sida loo qaybinayo waxay noqonaysaa xorriyaadka siyaasigii mid shakliya ama wahmiya oo aan jirin maadaama dhaqaalihii oo dhami gacan qura ku urursan yahay waxay noqonaysaa inay dadku mustadcafiina iska noqdaan istidcaafka dhammaantiin shuuriga islaamigii ku salaysan noloshoo dhan oo qofka lagu tarbiyayo xataa fii salaatii fii usratii fii kada yacni noloshiisii o dhan idan waa aragti aan siyaasad fula ku koobnayn ah noloshoo dhami inay ku salaysnaato si dadku ugu tarbiyoobaan faraqa saddexaad oo alle waa faraqa asaasiga udhexeeya wuxuu yahay mas'alada tan waa shayga asaasiga ee u dhexeeya aragtida islaamiga aan ku dhawaaqayno iyo aragtida dimuqraadiga khaasatan liberal democratic waa asiyaada washarciya liman yaa leh asiyaada yaa leh dimuqraadiyadda qarbigii waxay leedahay asiyaadatu lishacb sayidka waxa ah bay leeyihin shacabka haddii aanu shacabku si toosa wax u xukumayna waxaa laba yidhaahdeen cidda ka wakiilka ah u fiirso tacbiirka awalan waxaa la leeyahay shacabka markaasaa la yidhi direct democracy suurtagal maaha inuu mad lagu maamulo dabeetana waxay dhaaheen haddii aanu shacabku lahaynna waxaa leh cid cidda shacabka naa'ibka ka ah markaa la yidhi cidda shacabka naa'ibka ka ah ayaa waxaa laleeyahay shacabka yaa naa'ib ka ah waxa naa'ib ka ah baarlamaanka markaasa waxaa laleeyahay siyaadadaasi waxaa leh haddii aanu baarlamaanku xisbi qura dee ka wada tirsanaan karin e u jawaanib kala gadirsan ka tirsanyahy aqlabiyada laakiin su-aasha koowaad ee isweydiintale waxay tahay siyaadadu awalan bacd alculamaa almuslimiin baa waxay leeyihin waa mafhuum ay xadeen reer galbeedkiiyo ka xadeen bay idhaaheen mafhuum aluluhiya cinda almuslimiin mafhuum aluluhiya waa caqdiga dee ilaah iyo dadka udhexeeya alastu birabbikum qaaluu balaa ilayhi yacni waxa weeyaan xorriyaddu uu islaamku ogol yahay waa xorriyad maxduuda yacni iskama madax banaana laakiin waxbay ku xadaysanta waxa weeyaan haddaan si kale u tilmaamno macaanida shareecadu sheegaysa tilqaa'iyan baa loo fulinayaa radiya albaarlamaanu am la radiya alxaakimu am la radiyat alaglabiya am la ama si kale haddaan u tilmaamo waxaan odhan karaa waa alur alxadaariya waxa ay odhan karaan maalan dimuqraadiyadda reer galbeed hadday siyaadadu shacabku leeyihin maxay u baabi'i weyn oo dadku qolaba intay ra'yigooda u qaataan afrika imika marka la israa dimuqraadiyad ka samee dadka badhba wuxuun bay doonayaan dabeetana dadku bay heshiin maayaan waa kala yaacayaan xisbigani shuuci buu doonaya kani balaayo kalu doonaya kani wax kalu doonaya dabeetana dadkaba waxaa ka dhexdhacaya dagaal haddaanu ahayn mid qoriya mid xarbun baris ayaa jiray oo aada u adag dabeetana waxaad moodaa dawladdaasiba inaanay istiqraarba helaynin inaanay deganaanshiyoba helayn waxaan leenahay awalan waxa dhawray dimuqraadiyadda reer galbeed waxay tay udor xadaariga ay wada rumaysan yihiin baa jira udorka xadaariga ay rumaysan yihin waa maxay rag baa wax u saleeyey dabeetana waxaas baa dadku wada haystaa dabeetana waxa yar waxa u dhexeeya aan tusaale idi siiyo hadduu maraykanka jamhuuriyiintu ay qabtaan maamulka iyo hadday dimuqraadiyiintu qabtaan maxaa u dhexeeya waxa isbedelaan kulle yani markay jamhuuriyiintu ay maamulka qabtaan iyo markay dimuqraadiyiintu qabtaan maxaa udhexeeya ingiriiska masalan marka xisbulcumaal uu qabto iyo marka uu qabto conservative partigu maxaa udhexeeya wax badanay nolosha iskama bedelayaan way sababtu maxay tay waxaa jira uqur xadaariya oo ay dadka kani wada rumaysan yihin xad loo bisleeyey oo dadka kani ay wada rumaysan yihin oo marka aanu xisbiga ka xadgudbi karin amase ka bixi karin waxaan leenahay islaamka waxa u ah udurkaasi xadaariga ay dadku wada rumaysan yihin ee aan cidina ka xadgudbi karin ee dadkao dhan lagu ilaalinayo alkitaab wasunna mantiqaday isku waafaqsan yihiin dadku haddii kale maxaa dimuqraadiyadda afrika xataa hadday mukhlisiin ka yihiin maxaa markiiba burburiya waa dimuqraadi xisbiga kani waa shuuci laakiin markuu shuuciyey waa bariga fog dabeetana nidaamka gebigiisaba madaxiisuu ijagu rogaya hadduu qabsado meesha ka reer galbeedkina hadduu qabsado madaxiisu mijagu rogaya oo maxaa galbeedka marka xisbiga shuuciga qabsado madaxeeda meesha mijagu rogi kari waaye sabtanunaan wax badan isbedelaynin haddii xisbiga shuuciga qabsado hadduu ka conservativekii qabsado hadduu ka liberal wax kastoo qabsado wax badan isma bedelaya yani waxaan leenahay waxa meesha jira ama yadun khafiya dhabaa jirta oo maamulkan iyo waxan oo dhan haysa oo min waraa alquwa aliqtisaadiya cidda gacanta ku haysa oo ah markaa dad la garanayo ama taaba diido waxaad tidhaahdaa xagga qolada maaragtay mutafaa'iliinta ra'yigooda raaco waxaad tidhahdaa waxaa jira utur xadaariyo dadka kale ay u bislaadeen ciddii doontaaba ha u bislayseen oo aan dadku khilaafaynin idan dimuqraadiyadda waddankooda way ka jiri kartaa laakiin afrika kama jiri karto maadaama ay tahay jawaanibta aada u kala gadisan oo wax dadka common u ah oo axsaabta oo dhamme ay ilaalinayaan oo aan marnaba laga bixi karin aanu jirin waxaynu leenahay laakiin ta islaamigaa waxa commonka ahee dadku aanay marnaba ka bixi karin ee la wada ilaalinaya wuxuu yahay ashariica ama wuxuu yahay alkitaabu wasunna waa inta markaa aan dadku ka bixi karin idan wixii afkaar markaa siyaasiya ama madaniya ama ay dadku ku kala gedisayiin ama si ay ku kala tugsayiin way ku kala tagsayiin cid walbana inay ra'yigeeda cabirto xaq bay u leedahay qaabkay maamulka la rabto inuu ahaado xaq bay u leedahay laakiin waa inaanay ka bixin maxay al-utul almaxduud oo maaha mutlaq si kale aan u tilmaamo waxay leenahay waxa u dhexeeya ee afraad wuxuuyey dimuqraadiyadda reer galbeed inta badan waxay ku salaysan tahay alahwaa'iya dadku waxay doonaan ama si kale haddaynu eegno ilaalinta shacabku ay madaxda ilaalinayaan waa wax kooban laakiin ta islaamigaa waxaa ilaalinaya maxay mabda uu rumaysay oo ah in amaama allahi la taagayo qofka kale wax la weydiinayo idan mas-uuliyatuhu baa ilaalinaysaa shacabka dabadiis yani shacabka isha shacabka haddaad iska eegto bidemqraadiya algarbiya waxaan shacabku arkaynin waa la khiyaamayn karaa cid waliba laakiin fish- marka aragtida islaamigii meesha taale dadku aaminsayin ma aha waayo qofku ilaahay uu ka baqay ma khiyaamayn karo haddii aanay isha shacabku qabanayn si kale haddaynu eegno bilmasel dimuqraadiyadda reer galbeed fasaad oo dhan bay hoosta ku wadataa iyadoo la og yahay ee kolba inta dusha usoo baxda ayuunbaa la buunbuuniyaa haddii aan dusha usoo bixina iyadoo laysla ogyo min khilaali lbaarlamaan ayaa laysku dayaa in la qariyo waagii hore fasaadkeedu ikhtiraacaya wixii ku saabsan bu ahaa laakin kaaimka markii combyuterada iyo waxaa loo helay isaga waa intiisa badan waa la ilaaliyay inkastoo dee watergatekiiba wuxuu ka dhacay ahayd in waxa kan laakin haddana kan ku saabsan bahalka yare meesha lagu ridayo intiisa badan waa la ilaaliyay laakiin fasaad badan oo kale ayaa jira waxay laakiin mufakiriintoodu rumaysan yihin annagoo og fasaadkaas oo dhan ee ay madaxdu gasho ee aan shacabkuna ogeynin iyadoo aanu ognahay ayaa waxaanu haddana nidaamkan ugu sii adagnay waxaanan haynin bay leeyihin wax kale aan ku bedelno ama ka islaamiga ah waxaa ilaalinayey ee u diidayay ahwaa'iga waxay ahayd qofku alla kacabsigu rumaysan yihi taariikhilmuslimiin u fiirso matalan cumar bin cabdilcaziiz oo kale waxaa la yidhaahdaa shamac buu shitay isagoo shamacii shitay oo umuurta muslimiinta marka waa madaxweynihii ummadda muslimiinta ka hadlaya ayaa nin kale u yimi dabeetana waxaa la damcay in laga warramo qadiyad kaloo ka baxsan umuurta muslimiinta dabeetana shamacii buu baktiyey ba la yidhi markaasuu mid kala shitay waxaa la yidhi waa maxay maxaad shamacii intaad inooga baktisay kan kale u shitay kan waxaa le buu yidhi dadka muslimiinta oo akhiro ilaahay uu iweydiinaya danahayga gaarka haddaad ku fishay sidaa daraaddeed waa iska baktiyey arrinta muslimiinta iyo xoolahoodii waxa ah kanbaa brivate ah mar haddaan qadiyadan ka warramayna ay tahay qadiyad private case waxaanu shidanaynaa shamaca gaarka aan anigu leeyahay si dhaqaalahayga gaarka aan qadiyada tan ugu isticmaalo idan waxaan leenahay waxa u dhexeeya annaa'ib almuslim wuxuu iska ilaalinayaa isha shacabka maaha wuxuu iska ilaalinayaa kow ilaahay subxaana watacaala amaama allahi in mas-uuliyadda la weydiinayo waxa u dhexeeya baan leenahay waxdat lmujtamac mujtamaca muslimkaa maadaama uu fikradan wada aaminsan yahay waa mid aqlabiyad iyo aqaliyaduba fikra waaxida unbay rabaan inay hirgeliyaan ama manhaj waaxiday rabaan inay hirgeliyaan walow masaa'ilka qaarkood ay isku khilaafaan laakiin galbeedka horta marka u horeysaba fikradan odhanaysa aqlabiyaad halisa waa been iyada fi lqanuun ayuunbay ku qoran tahay laakiin waaqaca waa waxaan jirin sababtu waa maxay waxaa dhacda aqlabiyada baarlamaanka macnaheedu maaha aqlabiyat laswaaq inay haystaan bale waxaa dhacda baynu odhan karnaa fi britania ama fi amrica inay dhacdo aqlabiyada baarlamaanku inay xisbigu aqlabiyada baarlamaanka uu helo isagoo aqliyatu aswaati shacab haysta dabeetana taa macnaheedu ay tahay maadaama aqaliyadii intii yaraydee codka shacab uu haystay haddana uu ku heli kara ay suurtagaltay inuu baarlamaanka noqdo ka badan dabeetana taa macnaheedu ay tahay aqlabiyatu lbaarlamaan inaanay masalaynin marka horeba aqlabiyatu shacab way dhacday fi amrica axad yani koob iyo afartankeedi madaxweyne soo maray mid ka midi inuu ka yimi can ariiqi alaqaliya waayo marka horeba waxa lagu xisaabtamaa waxaan loo yaqaano maraykanka waxa lagu xisaabtamaa wilaayaadka ingiriiskana waxa lagu xisaabtamaa waxaa la yidhaha dawaairta dawaadda iyo wilaayaadku muxuu yihi ka soo qabo aan tusaale fududku siiyo kama soo qaad shan meelood bay ka dhacaysaa doorashada waxaana lasoo dooranayaa shan qof shanta meelood ay doorashadu ka dhacayso laba xisbi baa loolamay kursigii koowaad xisbaa helay ee meel waxaa laga yaabaa meeshaa dadka degani inay boqol kun oo qof yihin dabeetana kursigaa markuu helay sagaashan kun oo cod baa laga yaabaa inuu ku helay kiita kalena uu helay maxay toban kun oo cod markaa qoladii sagaashanka kun ee cod heshay ayaa kursigii halkaasi qaadatay saddexda xaafadood ee ku xiga ayaa waxaa dhacay inuu min koob iyo konton qola ku qaatay qoladii markii hore kursigii halkan laga helay ayaa saddexda xaafadood ee xiga min koob iyo konton ku qaatay saddex kursay heshay markaa waxaanay haysataa maxay saddex koob iyo kontonaad waa imisa boqol iyo saddex iyo konton kun oo cod bay haysataa qoladasani halka kursi haysataa maxay haysataa saddex meelood oo in sagaal iyo afartan ah iyo meel sagaashan ay sugin waa forty nine plus forty nine plus forty nine waa boqol iyo toddobiyo afartan sagaashanna ku dar waa imisa waa laba boqol iyo toddobiyo soddon laba boqol iyo toddobiyo soddon kun oo cod coladii heshay hal kursi bay baarlamaanka ku leedahay qoladii heshay boqol iyo saddex iyo kontonka codina saddex kursi bay baarlamaan ku leedahay aqlabiyada yaa markaa aqlabiyada waxaa cidda saddexda kursi leh aqlabiyada cidda markaa aqlabiyatulbaarlamaan may matashaa aqlabiyatu shacab ma matasho idan waxaa dhacda xataa baarlamaanka la sheegaya aqlabiyadiisu inaanay matelin maxay aqlabiyatu shacab iyadoo ay ku salaysan tahay nidaamka doorashada ka maraykanna waxa weeyaan waa nidaamka wilaayaadka ka ingiriisna waa nidaamka dawaa-irta ay yidhaahdaan labadaba waxa suurtagala markaa inay aqliyad timaado waa mar kale sideedaba waxay yidhaahdaa waxa adag aqlabiyada baarlamaanku inay noqoto aqlabiyada shacabka sababtu maxay tay waxay leeyihin marka la xisaabo bay yidhahdeen alaswaat alfashila fi lintikhaab oo ah nimankan laga guulaystay codadkii ay qaateen saddexdan min koob iyo kontonaad meeshan laga helay dee saddex min sagaal iyo afartanaad baa codadkooda iyobay yidhaahdaan dadka aan foodkooda dhiiban labadaa kooxood marka laysku daro bay yidhahdeen waddan kasta labadaas oo laysku daray waxay ka badan tahay bay yidhaahdaan aqlabiyada baarlamaanka cidda codda siisay walow haba ahaadaan aqlabiyata aswaati shacab markii horanay waxaa kaloo lasii tilmaamaa waxa taa ka sii daran bay yidhaahdaan jalasaadka baarlamaanku maxay ku salaysmaan annisaab alqanuuni nisaabka qaanuuniga ee jalsada baarlamaanku ay ku xukumantaa waxa weeyaan in boqol kiiba koob iyo konton ay joogto saxi kaa maaha boqol kiiba sagaal iyo afartan maalintay baarlamaanka maqantay taa macnaheedu muxuu yihi codkii dadka intii yaraydaa aqliyada ahaydee markii horeba aqliyatu aswaati shacab haysatay ayaa haddana sii kala badhantoo nus baa maqan waxaa jooga maxay koob iyo konton naaibo qura ama fifty one percent marka markii horeba codku isagoo ay aqlabiyatulbaarlamaan ay wakiil ka ahayd aqliyatu shacab ayaa haddana waxaa yimi maadaama nisaabka qaanuuniga ee uu jalsada ay ku asixi kartaa uu yahay fifty one percent inuu sii yaraato haddana inti markaasa waxaa laleeyahay haddana go-aanku wuxuu ku soo baxaa matala sharcigii loo footeeyey fifty one percent-ka aqlabiyadooda fifty one percent aqlabiyadiisu ay tahay waa twenty six percent idan waxaa suurtagala bay leeyahay shuruucda waddanka twenty six percent of the parliament inay gaadhaan twenty six percent of the parliament marnaba ma yihin sidaba uma noqon karaan aqlabiyatu shacab idan waa khuraafe aan jirin baa laleeyahy inuu shacabku wax maamulo ama aqlabiyatu shacab inay tayta wax maamusho taasi waa qadiya waadixa baan umalaynaya waxaa kaloo jirta dimuqraadiyadda reer galbeed iyo mabda'a islaamiga ama shura islaamiya waxyaabahay ku kala baxsan yihin waxaa ka mid a alwaxda yacni aragtida islaamiga ahi waa mid ku salaysan qofka bini aadamka xuquuqdan waxaa loo ogolyahay maxay qofka bini aadamkaa xaj male markaa ka dimuqraadiga ahi laakiin waxay ku salaysan tahay waxa loo yaqaano nationalismka waxay ku salaysan tahay xuduud mucayana taa macnaheedu waxa weeyaan ninka ingiriis markuu waddanka ingiriis joogo waa nin dimuqraatiya maadaama uu dimuqraatiyay jidka haddaad kaga timaadaan inuu sore ku yidhaahdo kaaga weecda laga yaaba xuquuqdaadoo dhanna waa lagu ogolayay markaad joogto halkaa muxuu haddaan soomaaliya kugu gumaysanayay waxay u dhici weyday qiimihii dimuqraatiyadu ay lahayd markuu gumaysanayay soomaaliya qiimo xaqu ku maqna ila ingiriiska dimuqraati baa laga ahaaya waxa weeyaan waa qaacidadu qur-aanku sheegaya yuhuudda baa ilaahay wuxuu yidhi haddii haddii bay yidhaahdaan yani dembiga cidda kale laga galaa dembi maaha dembi wuxuu yahay in marka yuhuudiga laga galo yani fi qaacida alyahuudiya ninka yuhuudiga inuu yuhuudi khiyaameeya waa dembi laakiin inuu muslimka khiyaameeyo ama uu nin kala khiyaameeyo dembi maaha ama qofka muslimka ah waxaa mamnuuca dad oo dhan cidu doonaba ha ahda inaad khiyaamayso fakadalika dimuqraadiya markaad waddankeeda joogto waa dimuqraadi khaarijiha muxuu dadkani dimuqraadiyiin u noqon waaye yacni waxay leeyihin waa qiima maxduuda ku ah waddanka yaro leh marka ninka reer yurubkii wuxuu dimuqraadi yahay oo qura marka uu joogo waddankiisa waxaana xuquuqda lagu ogol yahay marka aad xuduuddaa soo gasho amaa dunida inta kale wuu gubaysanaya ama se wuu tumayaa directly or indirectly maca dalik ma on bal e haddaad xorriyadaada u dagaalantay wuu diidan yahay limaada maxay reer galbeed oo dhami u taageerayaan askarta inqilaabka ka samaysay algeria miyaanay dadka reer algeria xorriyadoodii oo dhan intay isu geeyeen aanay dooranin xisbiga maanta dadkiisii la xukumaya ee toba tobanka sane lagu qaadaya inuu inu cayn ka noqdo hadday tahay qiima dimuqraadiya hadday jirto reer galbeed rumaysayi maxay u dhici weyday in dunidu ixtijaaj ka dhiibto dadka maanta inqilaabay algeria maxay u dhici weyday in cunaqabatay dhaqaalo lagu sameeyo ilaan aragtidii dimuqraadiga ahayd bay ka hor yimaadeen idan waxaan leenahay qiimada ninka reer galbeedu yaqaana fi khaariji watani ama qiyamka siyaasiga ah hiya almaslaxa laysat dimuqraadiya wala alxuriya ma aha dimuqraadiyad ma aha xuriyad ma aha xuquuq bini aadam ilaalinteeda waxa weeyaan almaslaxa idan dimuqraadiyaddu waxay leenahay waa cunsuriyad cunsuriyad waxay ku tahay shacabkeeda waa shacab cunsuriya oo gol shacabkiisa in xuquuqda la siiyo aan se ogolayn in shucuubta kale xuquuqdeeda ay hesho lakin almabda' alislaami waa khilaafu dalik wuxuu rumaysan yahay alwaxda alinsaaniya ama wuxuu rumaysan yahay qofka bini aadamkii inuu bini aadamku yahay meel kasta uu joogo xuquuqda markaa loo ogoliyay markuu waddanka gudihiisa joogo ayaa loo ogoliyay markuu joogo waddanka dabadiisa idan waxay leenahay qiimaha maalan turkiga waxaa soo baxay waxa la riday khilaafadii islaamiga ahayd inqilaab baa lagu sameeyey dabeetana todoba toddoba janan ayaa u kala dambeeyey maamulka waddanka turkiya ozal ninkii la odhan jiray ayaa ah madaxweynihii koowaad ee rayida ee soo mara waddanka turkiga waa intii khilaafada islaamigaa la radiyey khilaafada islaamiga markii la inqilaabay waxaa la yidhi dimuqraadiyad baa laydin saaraya laakiin waxaa loo bedelay caskariyada ah dictatorship janan baa qabsaday toddoba janan oo kala dambeeya reer galbeed xoojinaya oo ay dejiyeen quwadii naatana meesha mar qura loo ogolaaday xukuumad ra'yi ra'yidi ay timi dabeetana ozaal cahdigiisii weeyaan waxa dhacday xukuumadda rayidkahi markay iman doonto kanacaan ninkii la odhan jiray markuu meesha xukumayay ayuu waxaa la ogolaaday axsaabtii badnay dabeetana dadkii rumaysnaa aragtida islaamiga ahba waxay fureen xisbi la yidhaha xisbi salaama brofesor najmadiin arbakan brofesorka la yidhaahdo general mechanics professorka u ahaan jiray ahna ninkii sameeyey fikradii koowaad ama heavy industrieskii koowaad ee waddanka turkiga ninkii u khabiirka ahaa ee muslimka ah ayaa wuxuu sameeyey xisbi la yidhaha xisbi salaama xisbi salaama markaasi aragtida islaamiga buu ku dhawaaqay markii la arkay inay ku dhadhowdahay inuu hanto dawladnimada oo uu qabto brofesor najmadiin arbakan oo rumaysan aragtida islaamiga ah ayaa waxaa la taxdiidiyey ama waxaa la dhiirigeliyey reer galbeed maamule in inqilaab laga sameeyo oo geeshka turkiga uu sameeyo weliba taaquleyntana ay siiyaan ciidamada naato ee waddanka degan inqilaab baa la sameeyey dabeetana najmudiin arbakan iyo kooxdiisiiba waa la xagay waatii maxkamadda la soo taagay algeria waxay yidhahdeen dimuqraadiyad baanu idin ogollaa marka caynkan iyana askartii baa lagu waa la inqalaabay dabeetana waa la siiyey weyna dimuqraadiya idan waxaan leenahay dimuqraadiyadda reer galbeed falsafa cunsuriya bay ku salaysan tahay waxa dimuqraadi la yahay ama qiyamkaasi wuxuu socdaa markaad adiguna joogto waddankiisa iyo qofka waddankaa joogow ama khaarija hada alxuduud haddii laga baxo xayawaanka waad ka qiima liidataa that's why dunida saddexaad oo dhan ay u khidadeeyeen say dib ugu dhici lahayd waxaan leenahay marka xataa haddaynu ogolaano inaynu qaadanno aragtida dimuqraadiyadda lagu sheegayo ee reer galbeedku ay inoo sharxeen aynu ka aqbalno walaalaheenna jaamacadaha reer galbeed wax ku bartay ee aan islaamka aqoonin ee maqlay fikradda reer galbeed iyo xorriyadda oo aynu nidhaahno dimuqraadiyaddaas aanu qaadanay waxa hubansiya inaanu reer galbeed yeelaynin haddii ay ka soo horjeedo masaalixdiisa walow dimuqraadiyadda ha ku dhacdateenaya idan waxa qudhe marka qudhe raalli ay naga noqon karaan duwal algarbiya waxay tahay marka masaalixdeeda la fuliyo walow markaa dictatorna ahowe that's why maxay reer galbeed u taageeraan dictaatorada ka jira caalamul islaami oo dhan ama sacuudi ha ka jiraan waxana boqortooyama maxaa u dhexeeyey xaafid al- xaafid alasad ama kaba kaale xaafid alasad maxaa u dhexeeya sadaam iyo ahlu sabax ma meel bay dimuqraadiyadi ka jirto ma meel bay xuquuqda bini aadamku ka jirto muxuu ahaa wixii ay dunidu difaacaysa waxay dhaheen dictaator baa lagu hortegaya dictaatorka ha lagama hortago fi-a baa jirta ka tirsan ahlu kuwait oo aan xataa islaamiyiin ahayn oo raba aragtida dimuqraadiga maxaa markii la saaray sadaam maxaa boqorkii soo celiyey loo soo celi waayo qoladii dimuqraadiyiinta ahayd hadday reer galbeed dimuqraadiyadda rabaan hadday dimuqraadiyaddu tahay yacni shay qiyama oo xuquuq insaani lagu ilaalinayo oo la rabo in dadka la gaadhsiiyo maxaa loo soo celiyey boqorkii kuwii dimuqraadiyiinta iyo cilmaaniyiintaa meesha loo keeni waayo idan ma rabaan dimuqraadiyadda waxay rabaan masaalixdooda cidda fulinaysa hadduu boqor iyo iyagu kaasay taageeraan hadduu dictator yihi siyaad baqre dictatorship u ah isagoo dictator aynu wada garanayno oo weliba masalan kaba kaalay waayadii hore waayaday waddanka dagaaladu ka socdeen maraykanka oo le xuquuqda bini aadamkaanu doodayo dimuqraadiyadaan ilaaliya nineteen eighty nine iyadoo waqooyi oo dhan la baabi'iyey ayuu hub soo dejinayay markii hore waxaa la odhan kari lahaa dictaatorka hubka la siinaya wuxuu ahaa hub lagaga hortagayo etoobiya iyo wax kale laakiin iyadoo qadiyaddu waadex tahay hubka cidda lagu laynayo ayuu nineteen eighty nine hub soo dejiyey markaasuu ku leeyahy waxaanu fulinaynaa cuhuudayadii hore ama ilzaamka qawaanintayadii ho- horaan ugu ballan qaadnay oo idinka marka kaleba tajmiidka ku sameeyey maxaa loo tajmiidin waayo waxaan leenahay markaas wuxuunbuu arkayey malaa kuwii kale meesha ordayuu arkayey inaanay ahayn xoog masaalixdiisa fulin kara ama inay ka itaal yaryihin yani yaba wanaag may soo wadina wada siyaad barre ahaaye wixii meesha yimiye waayo maruu ka tegay dee wanaag ma imani bala kalaas imiye wuxuunbuu u arkayuu labada kaadh kaadhka siyaad barre malaa inuu weli yaro xoogan yihi idan waxaan leenahay qadiyaddu maaha xuquuq insaaniya laynama barayo xuquuqulinsaan laynama barayo dimuqraadiyad laynama barayo dana kale mabaadi'da la sheegayo dhami waa marka iclaamka ay taagan tahay laakiin practically markay taagan tahay waxa masaalixdooda ah unbaa la fulinaya ee dimuqraadiyadina ma jirto wax kaleo caalamutaalis lala rabaana ma jiro waxaan leenahay markaas inaba dad muslimiin baynu dhibaatadii ku kaliftay yurub inay dimuqraadiyad qaataana inama hayso waxaynu u qaadan weynaa mabda-eena islaamiga ah oo ah ku aynu ku liibaanayno leh nidaam aan dictatori ahayn la nidaam u ogol dadka xorriyadooda o dhan la nidaam siyaasiya oo practicala ma aha wax theory oo aan anigu maskaxdayda ka sheegayo waa wax waaqiciyo dunida ka soo dhacay waa wax good example loo hayo yacni waxa aan dunida la tijaabinin waxa la yidhaahdaa waa iska theory aan la hubin inuu marka practicalka galo siduu u ekaanayo yacni kani waa mid practically intuu galay la arkay siduu u ekaaday ahdi alkhulafaa alraashidiin iyo nolosha caalamku siday u ekay ama dawla islaamiya sida waa kay waxaan leeyahay markaa ikhwati fillah inteenna dimuqraadiyadda taqaale aan islaamka aqoonna waxaan kula talinaya inay islaamka bartaan intaanay horta dadka dimuqraadiyadda ugu yeerin bal inay bartaan badiil kale inuu jiro inta islaamka taqaana waxaan kula talinaya inay dadka usoo bandhigaan aragtida islaamiga ee maamulka uu qabo wa ilaa dadka waxa hadday waayaan biyaha saafiga ah biyaha dhoobada le iska cabi doonaa si ay ugu badbaadaan wallahu aclam wabilahi tawfiq